أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أma bعd casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sideetan iyo lixaad suuraة اlacraaf ka mid ah waxaan ku dhex jirnay oon soo haynay qisatu madyan madyan qisadeeda ayaan soo haynay ama qisatu shucayb calayhi الsalaatu wasalaam ayaan dhexda kaga jirnay waxaa noo soo dambeysay allah subxaanahu watacaala inuu yacnii nebiyullaahi shucayb inuu ka reebay cibaadatu ghayrillaahi ilaahay heyrkiisu ay caabudaan iyaga inay isdulmiyaan oo ay beegga iyo miisaanka iyo waxyaabaha ay isku dulmiyaan ayuu ka reebay dhulka inay fasaadiyaan markuu ilaahay islaaxiyey oo uu hagaajiyey oo risaalada towxiidka uu ku hagaajiyey ka gadaale waanadiisii marka qoomkiisii uu waaninayey ayaa socoto marka allah wuxuu leeyahay walaa taqcuduu nabiyullaahi shucayb isagoo ka xikaayoonayo ka warramaayo wuxuu ku yidhi qoomkiisii walaa taqcuduu ha fadhiisanina bikulli siraatin calaa kulli siraatin jid kastaa korkiisa ha fadhiisanina tuuciduuna xaal aada goodinaysaan wa tasudduuna aada ka celinaysaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa xaggiisa aad ka celinaysaan man axad aamana rumeeyey bihi ilaahay waddadiisaa rumeeyey wa tabquuna xaal aada jerinaysaan oo aada raadinaysaan haa ilaahay waddadiisa ciwajan aada ka raadinaysaan icwijaajan qallooc wadkuruu xusa id waqti kuntum aada ahaydeen waqtigaad ahaydeen xusuusta qaliilan kuwa aada u yar oo cadad cadadukum yacnii cadadkiinu mid aada u yar ou ahaa fakaharakum ou alla idin badiyey wanduruu fiiriya kayfa sida kaana ou ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwa wax halleeyo ee wax fasaadiyo cirib dambeedkooda wain kaana aa'ifatun wain kaana haddii uu ahaaday aa'ifatun koox kooxda oo minkum idinka idinka mid ah aamanuu inay rumeeyeen biladii kii ursiltu bihi la ila soo diray wa aa'ifatun qeybna oo idinka idinka midana lam yu'minuu aynan rumaynin fasbiruu haddaba labadiinna kooxoodba iska adkaysta oo iska sabra xataa intii yaxkuma allaahu alla uu ka xukumayo beynanaa dhexdeenna wa huwa alle khayruulxaakimiina inta wax xukunto kan ugu kheyr badan wahay qoomkiisii marka cillad kaloo ay lahaayeen buu ka waaninayaayo cilladdaa waxay ahayd dhibaatada iyaga keliya haddana waxuun ku kooban ma ahayn iyo dembiga laakiin xataa dadka kale ayay wanaagga ka celinayeen marka alla wuxuu leeyahay walaa taqcuduu bikulli siraatin walaa taqcuduu ha fadhiisanina bikulli siraatin calaa kulli siraatin jid kastaa korkiisa ha fadhiisanina fadhiisigan marka wuxuu noqon karaa mid macnawiya iyo mid xisi a labadaba yacnii mid macnawi ana waa lagu macnayn karaayo waxaa laga wadaa dadka idinka ha ka celinina oo dariiqa alleh ha ka horjoogsanina oo ummadda hadday hanuunayaan ooy xaqa arkayaan ayaga iyo xaqa u kala dhexbaxa tiinna iyo dhibaatada aada naftiinna ku haysaan ku koobnaada haddana inaad ku dartaan inaad dadkiina ka celisaan waxa wanaagsan sax maahan sidaas marka walaa taqcuduu bikulli siraatin marka siraadku waa macnawi waddo kasto yacnii hanuun kasto oo qofku uu yacnii gaari lahaa idinka ha horjoogsanina waa ka leexda macnaha kalena waxa uu yahay qucuud iyo fadhi xisi ah oo markaa uu yahay waddo kastay taagnaan jireen oo dadka marka yacni waxay ahaayeen qutaacu turuq dad marka jidadka dadka u galo oo ku dhibaateeyay ahaayeen ama maalkooda ama maalkooda dhibaateeyo ama nafaha dadka nafahooda dhibaateeyay ahaayeen marka allah wuxuu leeyahay waddo kastaa dadka ha u fadhiisanina idinkoo guulguulaya oo u hanjabaya dadka oo dil iyo dhibaatayn aada ugu hanjabaysaan ood ugu goodinaysaan taas marka ha yeelinina labadaa macnoba marka labada macnona ma isdiidayaano inay labadaba kulmiyaan ayaaba jirtayba oo waxay ahaayeen intay waddooyinka magaalada soo galeen yacni ama waddooyinka dadku ay ku gaaraan nabiyullaahi shucayb ayay intay isku qayb qaybiyaan qof allaale qofkii meesha u socdaba waxay dhihi jireen war ka joog ninkaani waa beenaale iyow ku dhuminin iyow ku baadiyeynin ayay waddada la taagnaayeen marka waddadiina waa fadhiyeen xisan waa u fadhiyeen xisanna waa u fadhiyeen waddada midda labaadna xaqiina dadka waa ka celinayeenoo waxayba meesha u fadhiyaan inaan la gaarin nebiyullaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam meeshaan marka culimada waxay soo geliyaan si kasta oo wadda loo fadhiyo oo dadka lagu dhibo waa soo geliyaan oo bacdi almufasiriin waxay ku fasireen suddi oo kale kaanuu cashaariina oo dad waxay ahaayeen waddo kastaa dadka u fadhiyo oo canshuur qasab iyo xoog uga qaado iyo waxaan marka yacni waxyaabo aan maalkooda inay ka bixiyaan waajib aynan ku ahayn ayay dadka u taagan yihiin ay ku guulguulayaan oo ay dadka marka ay uga qaadayaan qurdubina mas'aladaa weliba waa ku dheeraaday asxaabulculama wuxuu tilmaamay uu yidhi culimadeenna waxay yidhaahdeen buu yidhi aayaddan marka iyagoo macnaynayo waxaa soo gelaya buu yidhi dadka dadka yacni amwaashooda jidadka u galo oo meel dadku ay maraanoo surun ahoo lagama maarmaan kasto oo qofka uu kasoo dhacayo u fadhiyo oo markaa yacni wax un ka qaadayo lacag un ka qaadayo jeebkiisa iyo waxa uu wato iyo waxaasi marka ka xoog uga qaadayo maalkiisa marka qutaacu duruqiina waa soo gelayaan iyo cid kastoo dadka amwaashooda uga qaado sifo aan shareecada waafaqsanayn noocay doonto iyo magacay doonto ha yeelato wax allaale wixii dad maalkii lagu qaadayo waddo loo fadhiyo shareecadii aan waafaqsanayn oo dhan baa halkan soo gelayay dhaheen a'imaduna weliba marka wuxuu ka tilmaamay arrin aada iyo aada khatar oo shiddo badan ay ku jirto oo lagu halaagsamaayo inay tahay buu tilmaamay waxaa kaloo culimada meelahan ay soo geliyaan dhib kasta oo dadka waddooyinkooda lagu sameeyo waayo waddadu dadka daruuraadkooda iyo muhimaadkooda iyo xaajadooda iyo noloshooda lagama maarmaanay waddada u tahay haddii waddada laga gooyo oo laga xanibo oo yacnii inay xaajaadkooda iyo danahooda iyo baahidooda ku qabsadaan loo diido oo meel walba uu fadhiyo qof xanibaayo oo dadka ku dhibaayo waddada uu fadhiyo aayaddan inay soo gelaysay tilmaameen a'immadu nusuustuna waaba tilmaamaya sidaasoo lacnadna arrintaas waa keenaysaayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ittaqu laacinayn labada shay ee dadka lacnadda u keena iska ilaaliya alladii yatakhallaa fii ariiqi nnaasi ow fii dillihim ninka qofka ku saxaroonayo dadka jidkooda ama hooska dadka hooskooda ku yacni ku saxaroonayo kuwaa marka yacni labadaa arrin oo dadka in waddada lagu dhibo lacnad bay soo jiidaaye iska ilaaliya uu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam qofka marka dadka ma mari kartid waddadan dhahayo oo yacnii danahoodii iyo xaajadooda joogto uga xanibayo oo maalin walba marka ay ku dhiban yihiin oo noloshoodu ay ku dhiban tahay muxuu kasbanaya idinla tahay meeqa lacnadow kasbanaya meeqa asbaab oo lacnad u keenaysaa jirtana dadku marka waddadu dano badan ay ku qabsan waa ku safraan waa ku shaqaystaan kan jiranaa ku safroo ku socdo yacnii ummaddii marka yacnii cibaadaadkoodii iyo socodkooda ayaa waddada yacnii ay u tahay muhiim ay u tahay marka waddo dadka laga xanibo ama la gooyo sideedaba shareecadu ma ogola waayo haddii kaa saxarada lagu saxaroonayo kaadida lacnadi ay ka waajibayso qashinka la dhigaayo iyo qodaxda la dhigayo iyo waxyaabaha ummadda dhibayee la dhigaayo dhammaan baabkan ay soo wadagelayaan waxaadna moodaa inagu dadkeenna kii xoog lahoo awood leh iyo midkaan xoog lahayn labaduba waxay ka shaqaynayaan hal waddadaas un inaan la marin ama ay dhibaato keento yaa laga shaqaynaa dadka qaarkood ganacsatada ah oo iyagu markaa yacnii bakhaarada wax ku degsado biro dadka yacni sarayo oo laga yaabo dad sokor qabo intay sartayba ay lug looga gooyeyba ay dhici karto warna uunan u haynin oo waddada dhigayaan ma kula tahay inay lacnada kaa baaqsanayso marka dad indhoolo ahaa waddadii ku yacni ayay haleynaysaa dhagaxda waddadii la dhigaayo wasakdii dadka ay intay ku taraaraxaan laga yaabo xubnahooda inay ku waayaan ama ay ku jajabaan waxaasoo dhan marka waxay soo wadagelayaan dadka in duruqda iyo waddooyinka lagu dhibo waa xaaraan marka kii awoodda lahaayna hadduu dadkii ummaddii jidadkii uu ku dhibayo danahoodu aynan qabsan karin oo ka xanibayo inay maraan kii kale isagana maalka lahaye ganacsatada ahaana uu birahaas u dhigay iyo qashinka guryihii iyo dadkiina ay dhibaato iyaguna wax ku ah ay sameynayaan hada dadkaasi soo kii kan yar ilaa kan weyn dad isdhibaaya soo maaha marka mushkiladan marka waxyaabo badana marka adiga laftaada in midkaa awood badan oo ku dhibo waxaa keenayso inta aada adiga dadka dhibaysaba yaadan fiirinaynin markaa qof walba inuu fiiriyo dadka waxaa adiga yacni dhibka haddaad qeyb ka tahay adigana kan kaa awood badanaa ku dhibaya waxyaabaha marka in aada la ysaga ilaaliyo walaa taqcuduuha fariisanina bikulli siraatin jid dhammaantiisa yacnii korkiisa ha fariisanina tuuciduuna xaal aada goodinaysaan oo aada yacnii dadkii aada u goodinaysaan ood guulguulaysaan wa tasudduuna aada celinaysaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa xaggiisa man aada ka celinaysaan aamana rumeeyey bihi ilaahay waddadiisa rumeeyey damiirka marka bihi ay bisabiilillaahi ilaahay waddadiisa yacnii axad rumeeyey aada ka celinaysaan dadka marka watasuduuna can sabiilillaahi man mafcuulu bihiga tasuduuna waa caamilkiisa iyadaa markaa maadaama ay iyadu dambayso yaa iyadaa marka ku camal falayso tuuciduunana damiir mankaasi ka laabanayay iyadu iska nasbisanaysaa watabquuna xaal aada jarinaysaan ood raadinaysaan haa ilaahay jidkiisa ciwajan icwijaajan qallooc aada ka raadinaysaan wadkuruu xusa oo xusuusta id kuntum waqta an kuntum yacnii waqtigaad ahaydeen qaliilan kuwa aada u yar markaad ahaydeen xagga tirada fakaharakum alla uu idin badbadiyey markaa uu idin xagga tirada uu idin badiyey taa xusa xusa oo xusuusnaada wanduruu fiiriya kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwa wax fasaadiyo halleeyo cirib dambeedkooda wain kaana haddii uu ahaaday oy ahaadeen daa'ifatun koox kooxda oo minkum idinka idinka mid ah aamanuu inay rumeeyeen biladii kii ursiltu bihi la ila diray ursiltu la idiray bihi maa yacni kaa ladiigaasi kaa yacni shaygaa la ila diray wixii la ila diray ay rumeeyeen wa daa'ifatun kooxna lam yu'minuu aynan rumaynin ay bimaa ursiltu bihi wixii la ila diray fasbiruu haddaba iska sabra meeshaani marka taqsiim cajiib lahaa ku jiro isagoo haddana hubo nebiyullaahi shucayb kuwa mar walba yacnii khasaaraya oo xumaanta ku dambaynayo cidda ay tahay isagoo og ayuu haddana wuxuu sameynayaa marka taqsiim ayuu ayuu sameynaya iyagiibuu marka qancinaa war waayahay haddii dacwadii intaa aan si walba idinkugu sheegay qaybina hadday iraacday qaybina ay idiiday dad iska horjeedaa tihiine allah idinkala xukumaayo yacnii taasaa marka yacni aada xag taladuf iyo waxaa ku jiro udhimrin iyo wax ka dhaadhicinaa ku jirto qeyb hadday rumaysay kuwana ay beeniyeen xaalku marka de ilaahay un baan marka waa iska sugaynaa ilaahay xukunkiisa nabiy llaahi shucaybna khaiib ulambiyaa baa la dhihi jiray oo ambiyada khadiibkooda qaabka uu marka dacwada usoo cardiyey iyo sida wax u tusaaleeyey iyo qaab aada u cajiib badan w fasbiruudan marka ma waxay u laabanee waxa sabraayo qoladii rumaysay miyaa mase labadoodaba waa sabra labadoodaba waa u laaban kartaa qul kullu mutarabisun fatarabasuu fasataclamuuna man asxaabu siraati sawiyi waman ihtadaa yani ile labada qolo nin walbaa waa sugana xaqiiqdou marka dambe uu la kulmayaa natiijada ayuu helayaa marka fasbiruu labadiina qoloba iska adkaysta marka idinkuna yacni baatilka aada ku ta ilaa iyaga laftooda waxay dareemayaan qolada baatilka ku taagan aalihadoodii iyo maadaama wax laga sheegayo meeshaasi marka dhib iyo yacni adkaysi ayay is ayay isa siiyaan fii suurati alfurqaan ilaahay waa ka dhahayo in kaada layudilunaa can aalihatina lowlaa an sabarnaa calayha haddaan isaga adkaysano ilaahyadan la caynayo ama wax laga sheegayo haddaan iska sabarno ayb marka iyaga laftooda marka adkaysiga waa isku sabar siiyaan fasbiruu sabra oo adkaysta xataa intii yaxkuma allaahu alle uu ka xukumaayo beynanaa dhexdeenna wa huwa alle khayrulxaakimiina inta wax xukunto kan ugu khayr badan wa qaala almala-u aladiina stakbaruu min qowmihi lanukrijannaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina intaa markuu saa wax u tusaaleeyey iyagiina marka waxay isticmaalayaan xoog iyo awood xaajadoodii iyo baabkoodii waxay kusoo dhammaatay awood un keliya inay xoog sheegtaan qaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen jamaacadii aladiina mala-a oo istakbaruu santaagay oo iimaankii ka santaagay min qowmihi shucayb qowmkiisa xaal ay ka mid yihiin lanukrijannaka lawallaahi yanukrijannaka ku bixinee oo ku bixinee yaa shucaybu shucaybow adiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macaka adiga la jirkaaga min qaryatinaa magaaladeenna idinka bixinee ow amase latacuudunna yacni waad soo noqonaysaan oo soo noqonaysaan fii millatinaa baad kusoo noqonaysaan diinteennii dhexdeeda ayaad ahaanaysaan qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi shucayb awalow kunnaa atukrijuunanaa mana bixinaysaan min qaryatikum miyaad naga bixinaysaan watasuduunanaa can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa miyaad naga celinaysaan walow kunnaa aanba ahaano xataa haddii aan ahaano kaarihiina kuwa kahanayo arrintaa hadday xataa dhib ay nagu tahay oo nacaynoon dhibsanayno idinku ma naga bixinaysaan oo waxaan aada ku goodinaysaan miyaad ku soconaysaan qad iftaraynaa qad iftaraynaa waanba been abuuranay maba been abuuranayna w ilaa shardi baa ku jiro jumlada jumla khabariyay u muuqataa laakiin shardi baa ku jiro laba maslak baa marka la maraa qaar inay yidhaahdaan qad iftaraynaada inayba tahay jawaabu shardiga in cudnaa fii millatikum haddaan diintiina u laabano ama aan ahaano allaanba ku been abuuranay jawaabtii shardiga qaar kalena maya waxay leeyihiin jawaabu shardigu kama hormari kara shardigee ee markaa un waa muqadar jawaabu shardiga warkan horena waa qariino waxa lasoo qadaraya uu daliil u yahay qad iftaraynaadaana hadda khabar ma loola qasdayo ayb qad iftaraynaa waa waa waanba been abuuranay cala llaahi alle korkiisaan ku ayaan ku abuuranay kadiban been in cudnaa haddaan laabanno oo noqonno ama aan ahaano fii millatikum idinka diintiina dhexdeeda bacda id najaana allaahu marku alla naga koriyey uu naga badbaadiyey ka gadaale minhaa iyada xaggeeda uu naga badbaadiyey wamaa yakuunu ma ahaanaya lanaa annaga noo ahaan maayo an nacuuda inaan laabanno ama aan ahaano fiihaa diintiina dhexdeeda aan ahaano ilaa an yashaaa allaahu alla inuu doonayo ma ahane rabbunaa rabbigeen ah wasica wuu u waasac noqday rabbunaa rabbigeen kulla shayin shay dhammaantii wuu u waasac noqday cilman min jihati cilmin cilmi ahaan cala allaahi alla korkiis unbaan tawakalnaa tala saarannay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow iftax kala xukun beynanaa inaga dhexdeenna iyo wa beyna qowminaa qowm beynanaa inaga iyo wa beyna qowminaa qoomkeenna dhexdiisa bilxaqi nagu kala saar xaq wa anta adigu khayrulfaatixiina inta wax kala saarto oo wax kala xukunto kan ugu khayr badanaa tahay aayadahan marka nabiyullaahi shucayb qoomkiisii gaa kuwii gaaloobayo xoogga isbidaayey ayaa waxay bilaabeen marka inay xoog ku muquuniyaan nabiyullaahi shucayb iyo intii raacday marka macaani badanna waa ku jirtaa yacni aayadahan labadan aayadood oo alimaamu lbayhaqi kitaabkiisa la yidhaha aljaamic lishucabi اliimaan wuxuu tilmaamay marka waxaa ku sugan buu leeyahay fi hadihi اlaayati duruubun min addanni aw shuxi biddiin anwaac badan baa aayaddan ku jirto oo ah qofku inuu diintiisa xajisto oo uu ku bakhaylo diintiisa oo iyada marka yacnii uu ku dhego oo si fudud ounan isaga bixinin ayaa ku jirtuu leeyahay weliba marka meelahaas oo dhan aad buu u tilmaamay xadiidkii markuu macneynayey xadiidkii anas ee bukhaariiyo muslim ay wariyeen oo ahaa halaaثun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat اliimaan xadiidkaa marka waxaa ku jirtay wa an yakraha an yacuuda fi اlkufri kamaa yakrahu an yuqdafa fi الnaar gaalnimada inuu ahaado inuu naco sida uu u nacayo dab in lagu tuuro oo in lagu tuuro oo kale meeshaasuu marka wuxuu ka qabsaday in diinta aada loogu ad adkaado oo lagu dhego oo aynan noqonin waxa ugu horeeyo layska oo qofka uu bixiyo inaysan noqonin bal in diintiisu badbaado naf iyo maal ay ka tagaan laakiin diinta u badbaado ayaa ku sugan buu yidhi aayaddan siday ugu sugan tahayna waa sheegaynaa weliba laba u qeybiyeyoo ashuxu biddiin ayuu laba u qeybiyey qeyb ashuxu biasli ddiin diinta asalkeeda towxiidka in lagu bakaylo oo qofka uu aada ugu dhego waa tan aayadahanaa tusaayo iyo ashuxu bifar bifuruucihi diinta furuucdeeda iyadana lagu dhego oo iyadana qisatu yuusuf uu tusaale uqaa usoo qaadanayaa xabsiga cariiriga badnaa ayuu u dul qaatay inuu galo ayuu jeclaystay inta diintiisa nuqsaan ay geli lahayd qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayhi qaala waxa uu yihi almala-u mala-i waxay yidhaahdeen aladiina mala-a oo istakbaruu ka santaagay iimaanka min qowmihi qowmkiisa xaal ay ka mid yihiin shucayb qowmkiisa xaal ay yihiin lanukhrijannaka lawallaahi yanukhrijannaka ku bixine oo ku bixine yaa shucaybu shucaybow adiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macaka adiga la jirkaaga min qaryatinaa qaryadeenna idinka bixine qaryada ayagaa isla haysiiyeyba qaryada nabiyullaahi shucayb iyo kuwa rumeeyeyba waa la qaryadoodii waayo iyada lafteedeen maxay isku lahaysiinayaan daa'iman marka qofku markuu isagoo baatil haddana ku taagan ayuu isagu iska dhigaa inuu qaryada iyo magaalada isaga dan u yahay nacam dadka ahlu xaqaana waxaa laga yaabaa inay dhib u yihiin inuu u arko maadatu shari walfasaad inuu u arkaa laga yaabaa marka shar iyo fasaad micyaarkeedu waa sharciga iyo caqliga toosan maahan fulaan iyo callaan oo iyaguba marka yacni aan dad dad yacni aan dhulkaas dhulka aan ku diin ahayn oon ku dhaqan ahayn iyaga in laga yacni la yidhaahdo kuwaa in marka la yidhaahdo iyagaa laga fiirinaa maadatu shari waxay u yaqaanaan iyo maadatu alislaax ma ahan sidaas nacam walidaalika fircawn laftiisa waxaa imaan doonto inuu isaga laftiisu marka ina hada lamakrun makartumuuhu fi lmadiinati litukhrijuu minha ahlahaa iyo waxaasuu daldalayay isagana nacam ayb marka min qaryatinaa isla haysiintu wax ayaga u yaalla maba ahanba iyagaa laakiin isla haysiinayo ayb marka walidaalika xataa dadka caqliga qabo oo gaalada laftooda kuwa caqliga leh mararka qaar caqligoodu dhinaca yacni macquulka oo u shaqeynaya qisadii marka xadiidkii bukhaari uu warinayo markii maka lagu dhibay muslimiinta abu bakar radia allaahu canhu waa kii iska baxayoo inuu bannaankaas iyo duurkaas iskaga baxo ku cibaadaysto si xor ah waa kii doonay ibnu daqina ninkii la dhihi jiray waa tii marka ay iska horay oo ka hor yimid xaalkaagu waa maxay waa u sheegay marka wuxuu usoo baxay markaasuu wuxuu yidhi miluka laa yakhruju walaa yukhraj adoo kale lama ma baxo mana la bixiyo wuxuu fahmi karay marka abubakar qiimihiisa iyo de nin ummadda wax ugu fadhiyo ahaa marka adoo kale magaaladiisa kama baxo lagamana bixiyo ayuu ku yidhi inaka la tasilu raxim waa waa ammaanay marka wixii uu ammaantiisu ay ahaydo ayuu ka sheegay anaa anaa magangeliyo ku siinaya soo baxuu yidhi soo ha tegin laakiin markii dambena abubakar marka magangelyadiisiina u tuuray oo yacni xadiidkii dheeraa waa waa waa iska waa macruuf marka lanukrijanaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatinaa idinka bixi qaryadeenna idinka saarnee bay dhaheen meeshaas culimada waxay yidhaahdaan qofka meeshii uu yaqaanay oo dhulkiisii ahayd uu ku barwaaqaysnaa in laga saaro oo laga qixiyo oo laga bixiyo arrin culus oo qalbiga ku adag iyo nafta waayo waayo haddii ciqaab kale ay og yihiin waa ku ciqaabi lahaayeen marka waxay ugu goodiyeen qax yacnii in markaa la qixiyo oo qax lagu sababo markaa arrintaa marka arrin aad caadada iyo qofka yacnii qalbigiisa iyo noloshiisii wixii dhammaabaa hal mar isbedelayo marka xanuun iyo dhibay ku tahay tiibay rabaan marka yay ku ciqaabayaan laakiin intaas diinta ma looga tegi karaa maya xanuunkaasaa dhib yar marka la fiiriyo in diinka ilaahay qofka uu waayo ow amase latacuudunna labadaa mid unbaa dhacayso waa idin saaraynaa haddii kale ow latacuudunna ow amase latacuudunna waad soo waa noq yani waxaad ahaanaysaan oo ahaanaysaan fii millatinaa diinteenna dhexdeedaad ahaanaysaan latacuudunna caada yacuudu cawdan waaye cawdkuna marka waxaa laga macneeyaa laba macno bimacnaa caadda ay saara caadda ay saara waa ahaaday ama caadda ay rajaca waa soo noqday hadda haddii saara laga macneeyo laga laqbeeyo wax ishkaala ma jiro ow latacuudunna fii millatinaa ama diinteenna dhexdeedaad ahaanaysaan bis waay marka wax ishkaala oo imaanaya ma jiraan laakiin haddii rajaca laga macneeyo ama diinteennaad kusoo noqonaysaan ee shucayb awal miyuu diintooda ku jirayna waa soo noqday qofka waxaa la dhahaa markuu ayaga diintooda ku jiray oo ka baxay ayaa waxaa la yidhaha waa waa soo noqonaysaa ee awalba diintooda kuma jirina waa soo noqonaysaa maxay tahay laba wej baa marka lagu jawaaba ishkaalkaas wejka koowaad waxa uu yahay waxaa loo keenay litaqliib hadda shucayb iyo qoomkiisii waayo rumeeyey maadaama qoomku asagu ay ka badan yihiin ayagaa gaalnimo soo marayoo soo islaamay marka latacuudunna iyagaa lagu halqabsaday marka iyaga ayaa lagu halqabsadayoo litaqliib ama in la yidhaaha ow latacuudunna fii millatinaa diinteennaad kusoo noqonaya waxay ka wadaan inta aan laguu waxyoonin sidaad nooga aamusnayd baad nooga aamuseen labadaas macnaa marka ishkaalkaas jawaabtiisu uu noqona qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb markaa awalow kunnaa atukhrijuunanaa ma na bixinaysaan min qaryatikum qaryadiinna aada sheeganaysaan miyaad naga bixinaysaan watasuduunanaa can sabiili llahi ilaahay jidkiisa maad naga celinaysaan walow kunnaa haddaan ahaano kaarihiina kuwa nacay oo dhibsanaya xataa war arrintaa haddaan annagu dhibsanaynoo nacayna xataa ma samaynaysaan waxaa awalow kunnaa kaarihiinadaas marka waxaa ku jirta mas'alada meesha koowaadoo laga qaadanayo marka awalow kunnaa kaarihiina meeshaa muxuu ka muujiyey in diinta yacni kuwaa mushrikiinta diintooda inay ahaadaan dhexdeeda ama ay u laabtaan arrin horta ay nacayaan inay tahay meeshaa marka wuxuu ka muujiyey karaahiye inuu u qabo kufriga walow kunaa kaarihiin shay la nacaayana shayga haddaad necab tahayna waxa cagsigiisa ah ood jeceshahay qofku waa ku mintidaa gacantuu ku qabsadaa aad u u adkaystaa qad iftaraynaa waan abuurannay calallaahi alle korkiisa kadiban been baanba ku abuurannay in cudnaa haddaan u noqonno fii millatikum diintiina aan u laabanno bacda id najaana allaahu markuu alla naga koriyey minhaa iyada xaggeeda laba meelay iyadana waxaa uga jira marka in diinta aada loo loogu dhego meesha koowaad waxay tahay arrintaas iyadaa been abuur aan ilaahay ku been abuuranayba noqonaysaa annaguna been abuur diyaar uma nihin waay arrinta marka masabid ilaahay noqonayso ee qofkeedana uu u yaqaano inay ilaahay oo la masabidanayo ay tahay arrin sahlan maaha waxa marka ilaahay lagu masabidanayo qofka waa ka fogaanaa mu'minka iyadaas cagsigeeda ayuuna ku dhagaa bacda id najaana allaahuna waxaa laga qaadanaa markuu ilaahay naga badbaadiyey muxuu u arkaa marka gaalnimada halaaguu u arkaa qofku shay uu halaag u arkaayana si fudud u qaadan maayo marka bacda id najaana allaahu minhaa mar haddii ilaahay annaga naga soo fakiyey uu naga badbaadiyey kufriga iyo gaalnimada yacni ilaahay baanba ku been abuuranay haddaan u laabanno ama aanba ahaano marka diin yacni tawxiidkii oo lagu dheganaado waxaa weeyaan najaad iyo badbaado kufriga iyo gaalnimaduna waa maxay halaag qof kasta waa inuu saa u ogaado marka towxiidka ilaahay subxaanahu watacaala la waxiday asalka diinka lagu dhex jirana waa badbaado gaalnimaduna noocay rabta ha ahaato waa halaag ninka aan gaalnimada halaag u aqoonin qofkaasi diin ma hayo wamaa yakuunu lanaa nooma ahaanaya annaga an nacuuda yacni nooma dhab aha wamaa yakuunu ma ahaanaya lanaa annaga noo ahaan maayo an nacuuda inaan noqonno ama aan ahaano fiihaa idinka diintiina dhexdeeda ilaa an yashaa allaahu alla inuu doo doonayo maahane rabbunaa rabbigeen arrintan marka iyadana arrintaa wamaa yakuunu lanaa an nacuuda fiihaa marnaba ma dhacayso de ilaa ilaahay mashiicadiisa inay ku dhacdo maana annaga mashiicada alleh waa naga weyn tahay waana naga yacnii waana ku dhex jirnaayo marna kama bixi karno marka ilaa an yashaa allahu istitnaaha haddii mutasil laga dhigana waa marka yacni hadalkiibaa marka ila mashiicadiio marka ilaahay subxaanahu watacaala loo goynayo qaarna waxay ka dhigaan munqaic istinahaas ilaa an yashaa allahu alla inuu doonaayo maahane rabbunaa rabbigeena uu doonayo maahane si kale innaga marka yacni arrintaa ma naga suurtoobayso wasica rabbunaa rabbigeen waa waa u waasac noqday kula shayin shay dhammaantiiba u waasac noqda noqday cilman min jihati cilmin xagga cilmi ahaan calallaahi alla korkiis unbaan tawakalnaa tala saarannay shayga uu ilaahay u tala saaranayo arrin aad agtiisa aada uga weyn waayo arrinta adiga kula weyn rabbigaabaad u tala saarataa ood u xil saarataa rabbigaa ayaad u xil saaranaysaa ood u tala saaranaysaa waad yacni arrin weyn bay kula tahay laakiin wixii aadan ilaahayba u tala saaranaynin wax agtaada ka weyn ma aha marka wuxuu rabaa inuu yidhaha arrintan arrin weyn waaye oo arrin aan rabbigeen u tala saaranaynaba waaye waxaa kaloo meesha ku laaban oo ku hoos jiro goodiga aada noo goodiseenoo waa idin qixinaynaa ah innaga diintiina geli mayne haddaad doontaan sameeya ilaahaan ka hoos galnay marka arrintaas oon ka tala saarannay oo arrintaas horena annagu dad isku dhiibaaya ma nihin arrintaa darteed calallaahi alla korkii unbaan tawakalnaa aan tala saarannay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow iftax xukun beynanaa dhexdeenna alfaatixu carabta luqatu ximyar iyo qaar carabta kamida luqadooda alfaatixu huwa alqaadi faatix carabta qaar waxay u yaqaanaan qaadiga midka wax kala saarayo oo cabdullaahi bnu cabaas wuxuu yidhi ma ereygan marka asal ahaantiisa iyo carabtu siday u dhahday imaanan ogeyn ilaa aan maqlay imra'atu diyasan oo dhahaysa ninkeeda ku dhahayso tacaala kaalay ufaatixka bilqaadi kaalay qaadiga agtiisa aan ku kala baxnay marka rabbana ftax baynanaa ilaahu dhexdeenna kala xukun waay inaga iyo wabeyna qowminaa qowmkeenna bilxaqi nagu kala xukun wa anta adiguna khayruulfaatixiin aad tahay kuwa inta wax kala saarto wax kala bixiso kan ugu khayrka badan meeshaas marka waxaa ku jirta iyadana muhimad weyn inay mas'alada la leedahay wa qaala almala-u aladiina kafaruu min qowmihi lain itabactum shucayba inakum idan la khaasiruun marka qisaska q yacni qasaska ambiyada oo qur-aanka ku jiro in laga lagu waano qaato oo wax lagu qaataa la rabaa keliya mujarad saana hebel yidhi hebelna sidaanuu yidhi uga tag ma aha waa inaad dadkii aad ambiyadaani waa kuwaad ku dayan lahayd oo dariiqa adiga kaaga horreeyey xaqa ah waa kuwaad isku sabarsii lahayd sidii aada yeeli lahaydee wanaagsanayda jidkii toosnaana waa kan ay qaadeen weliba waqtiba waqtiga uu ka dambeeyo dadka diinkooda aslu diinihim ayaa laga faramaroojina waqti weliba aada u xunaa lagu jiraayo dadkii tawxiidkii baaba yaa yacni farahooda laga maroojinaya oo laga qaadaya oo mid wuxuu ku qaadayaa falsafad mid wuxuu ku qaadayaa adduun iyo lacag shubha iyo shahwo ayaa isku darantay weliba waqtigan oo qalimku uu faafay oo dadku nin walba yacni shartiisa iyo fasaadkiisa maadadeeda meel uu ku faafiyo uu iska heli kara maba kusii jiraba waxaa ugu daran weliba oo ugu xun dad ayagu marka diin ku tacalluqay oo diinta wax ka bartay oo wadaadnimo iyo diin lagu ogaa oo intay dhanka kale ka soo jeesteen yacni maanta usuushii diinta uun ka shaki dadka ka gelinaya waxaas maxay ahaayeen axaadiidta axaadiidtii ka shaki gelinayo waxyigii ka shaki gelinayo qur-aanka meesha u socdo dadkii ka shaki gelinayo wahaakada dhaqamadii iyo waxyaabihii shi yacni baas ee kufrigana fududeynayo qaarkood marka waxay iska dhigayaan dad mulxidiin oo diinlaawayaal ahoo yacni diinba aan lahayn oo ayagu diin oo dhan isku meel ka taagan hal mowqif ka taagan laakiin waxaad arkaysaa islaamka keliya unbay col leeyihiin waxa kaloo dhan siday islaamka ula dagaalamayeenna ulama dagaalamaan koo midda labaadoo kale haddii wahaniyad laga hadlaayo waxay leeyihiin iyo buudo iyo hinduus diinkooda iyo waxaa haddii laga hadlaayo waa difaacayaan waxa ugu waxa u daran ayagu shaydaankooda uunan arki karin waa uun islaamka dadkiina marka waxay ugu sheekeynayaan anagu diin iyo waxaas kuma tacalluqno dadku diin diin iyo waxaas inay ka tagaan waayo haddaad u fiirsato liberaaliyiinta iyo kuwa malaaxidada haddaad u fiirsato dagaalkoodu islaamka keliya uu ku wajahan yahay diimahan kale iyo wax ay maalinna kama hadlaan waxna kama sheegaan shubhana kuma furaan laakiin hadda islaamku waa soconayaan waayo waa ilaahay diintiisii waa uu ka raalli noqday qur-aankan sidaan wax u caddaynayana marka iyo waxyigaa rasuulka sal alla l slam uu la yimid ayaa marka yacnii aan sina qalooc looga heli karin laakiin dadku marka uun kuwayaalka noocaas oo kale ah inay aada isaga ilaaliyaan waay dadka wadaadada ama dadka waxaan u jeedaa diinta iyo ku iyagana dhageystana mararka qaar waxaad moodaa waxaa ku dhaco ixbaad wax la yidhaha zamankanna kaasaa badan waana waxa sababta u ah qofku si fudud inuu u insilaakho adiga yacni dadka diinta ama faafiyo ama yacni nashriyo ama u taagan bani aadam waayo waa dhacdaa inay waxna gefaan waxna saxaan laakiin inta ay saxaan lagama hadlo taariikhdooda marka la sheegayo iyo waxa ay saxaan iyo waxa wanaagga ay la imaadeen ummadda kusoo kordhiyeen lagama hadlo miidiyihii iyo waxaanoo dhan marka waxay ka hadlayaan oo keliya qalad ama qof ou galay ama dad uun yacni ay galeen ama dad uun markaa yacni diin u nisbo sheeganayo qaladka ay sameynayaana laga hadlaa inta kalena ixbaad baa lagu ridaa xataa kuwa aan qaladkaas gelin oo waxaad arkaysaa ayaga dhanba isu arko inay dadka ka gardaran yihiin oo qalad inay ku dhaceen iyo isu arkaan baynamaa aan arkayna dadka qaladaadka faadixa ah ku dhacay oo taariikhda xun ummaddan ku lahayna waa la buunbuuninaa oo ayaga xumaantoodii xataa wax fiicanaa laga dhigaa limaada marka adiga aada ixbaad isugu ridaysaan saxiix wixii qalada waa qalad waa ka tegaysaa laakiin wax aan qalad ahayn wanaagaagii ama wanaaggii ay dadka wana yacni diinta ay lahaayeen in halkaas la dhigo oo la yacni la la la la daboolo la asturo adigiina aada ku qanacdo si fududay waxay kaaga saaraysaa wanaagga aada ku dhex jirta ayb qofkuna waxaa fiican shay walbo bannaanka inuu ka fiiriyo waxa haddaad adoo ku dhex jirta fiiriso iyo markaad bannaanka ka fiiriso isku mid maaha yani shaygan haddii uu jiri lahaa iyo hadduunan jiri hadduu waa jiraa ma jiro labada maxaa ka kala imaan karo musta taariikhdii hore inaad dib u akrisid waxay keenaysaa marka inaad qisdaas mustaqiima iyo miisaan sax ah wax ku cabirto haddii marka ummaddaani dadka diinta ay xumaadaan kuwa kalea kaga sii owleysan xumaanta waayo ummad dadkeedii diinta yaqaanay ay ka xumaatay kuwa kale inay fiicnaadaan say ku fiicnaanayaan dadka raje mala fiicnaan karaan kuwa kale ogaada marka alla wuxuu leeyahay waqaala almala-u aladiina kafaruu waqaala almala-u mala-i wuxuu yidhi aladiina mala-a oo kafaruu kufriyey min qowmihi shucayb qowmkiisa xaal ay ka mid yihiin lain itabactum lawallaahiyo in itabactum haddaad raacdaan shucayban shucayb inakum idinku idan markaa la khaasiruuna kuwa khasaaraad ahaanaysaan fa akhadathum waxaa qabatay alrajfatu yacnii tii markaa yacni gilgil yacni gilgilaysay ayaa qabatay fa asbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim daartooda dhexdeeda meeshii ay deganaayeen dhexdooda jaahimiina kuwa kuudkuudaday ku ahaadeen aladiina kuwii kadabuu beeniyey shucayban shucayb kaan lam yaqnow kaanahum waa iyaga oo lam yaqnow aan ahaanin fiihaa magaaladii iyo meeshii ay deganaayeenba dhexdeeda aladiina kuwii kadabuu beeniyey shucayban shucayb kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu alkhaasiriina kuwii khasaaray ahaadeen kuwaan o dhan marka waa jumal mid walbaa ay gaar tahay oo mustaqil ay tahay faakadathum waxaa qabatay alrajfatu gariirkii baa qabtay oo markaa yacnii suuratu shucaraana faakhadahum yani cadaabu yowmi dulla cadaabu yowmi dulla maalintaa yani cadaabkeedii baa qabtay dhulkii baa la gariiray markaasay iyaga dhanba marka ku halaagsameen faakadathum waxaa qabatay alrajfatu zalzaladii iyo gariirkii dhulkii uu layacni la gariirayaa qabtay fa asbaxuu waxay ahaadeen jaahimiina kuwa aruman oo kuudkuudado fii daarihim degmadoodii ay deganaayeen dhexdeeda aladiina kuwii kadabuu beeniyey shucayban shucayb kaan lam yaqnow jumladaa dambe ayaa khabarkii aladiinada ah kaan lam yaqnow kaanahum waaba iyaga oo lam yaqnow aanba ahaanin fiihaa maga meeshii ay deganaayeen dhexdeeda waaba iyagoonba waxba aan ahaynba kaan lam yaqnow fiiha yani shalay waaba ayagoon jirin oo kale aladiina kuwii kadabuu beeniyey shucayban shucayb kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu alkhaasiriina kuwa khasaaray ay ahaadeen marka kaan lam yaqnow fiiha ay lam yuqiimuu walam yanziluu fiiha waaba ayagoonba degin meeshii min qowlihim hanaytu bilmakaani idaa aqamta bihi meel haddaad degto hanaytu bilmakaani makaankii baan degay waay macnaheeda fatawallaa canhum waqaala yaa qowmi laqad ablagtukum risaalaati rabbii wanasaxtu lakum fatawallaa waa jeestay canhum xaggoodii buu ka jeestay wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow laqad ablagtukum waan idin soo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigay risaalooyinkiisa rabbigay fariimihiisii baan idin soo gaarsiiyey wanasaxtu waan idin khayr miiray lakum idinka fa kayfa sidee baan aasaa aan uga murgaa calaa qowmin qolo korkood seen ugu murgayaa kaafiriina yacni gaaloobeen qoom kaafiriin ah seen ugu murgaa haddaba marka intaan wax idiin sheegi kara waa idiin sheegay fatawallaa waa jeestay nebiyullaahi shucayb canhum xaggoodii buu ka jeestay wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow laqad ablaqtukum waan idin soo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisa wa nasaxtu waan khayr miiray lakum idinka waa idiin daacadnimaan idinkula teliyey fa kayfa sidee baan aasaa uga murugaa calaa qowmin qolo darteed seen ugu murugaa kaafiriina ka yacni gaaloobay wma arslna fi qaryaة min nabiyi ilaa akhadna ahlaha biاlba'saaءi wاldaraaءi lacalahm yadaracuun wamaa arsalnaa ma aanan dirin fii qaryatin qaryo dhexdeeda min nabiyin ay nabiyan ma aanan kusoo dirin ilaa akhadnaa xaal aan yani kuwa qaadaya aan nahay maahani qabanaya macnaha ahlaha ehelkeeda qaryadaa dadkeeda kuwii ku qabanaya xaal aan nahay bilba'saa'i baasiyaal waadaraa'i iyo xaalado culus lacalahum yadaracuuna likay yadaracuu si ay u ilaahay isugu bihinbihiyaan uma markaa dabadeed badelnaa waxaanu ku bedelnay makaana sayi'ati xumidii booskeeda alxasanata baan ku bedelnay xaalad hagaagsan xataa intii cafow ay bateen wa qaaluu waxay yihaahdeen oo yidhaahdeen qad xaqiiqe ahee massa aabaa-una aabaa-anaa aabbayaalkeen waxaa taabtay addaraa-u xaalad culus wasaraa-u iyo xaalad fudud fa akhadnaahum waanu qabannay buu alla yidhi baktatan xaal aan nahay kuwa kadinaya inagoo kadinayno ama baktatan bibaktatin kadaanu ku qabannay wahum walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemaynin aan ogeyn wamaa marka si guud baa rabbi subxaanahu watacaala wuxuu u tilmaamayaa qaryo kastaa intaan la halaagin in alla nebi usoo diri jiray wamaa arsalnaa alla wuxuu leeyahay ma aanan dirin fii qaryatin qaryo dhexdeeda ma aanan kusoo bixinin min nebiyin ay nebiya nebi ilaa akhadnaa jumladan akhadnaa jumla xaaliya waay istihnuhuna waa mufaraq yacni mustathnaa minhuga maxduufka ahee maqanna aan la sheegin oo hayru madkuurka ahna waa xaalaadka dhan wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin yacni qaryo dhexdeeda nebi ma aanan kusoo dirin fii xaalatin min alaxwaal yani ilaa akhadnaa ahlaha ilaa aakhidiina ahlaha bilba'saa'i yani markaan sidaa aan usoo diraynon xaqii ubaya aan u caddaynayno yacni innaga oo markaa yacni waxaanu saa yeelaynaa dadkeedii ku qabanayo xaalado baas badan iyo xaalado culus labadaba wamaa arsalnaa ma dirin fii qaryatin qaryo dhexdooda dhexdeeda min nebiyin ay nebiyan ma aanan yacni kusoo dirin oo qaryo nebi ma aanan ka yacni ka yacni dhexdeeda aanan ka ma aanan kaga soo bixinin ilaa akhadnaa xaal aan nahay kuwii ku qabanayo ahlahaa dadkeeda bilba'saa-i anagoo ku qabanayno xaaladaa un baan soo dirayni nebi markaan soo dirayno ayb bilba'saa-i baas iyo xaalado baas le iyo wadaraa-i xaalado culus baaskaas marka iyo xaaladaha culus macaani kala duduwan baa lagu macneeyaa qaar marka jiraday ku macneynayaan qaar faqri bay ku macneeyaan hadba si un lacalahum maxaan sidaa u yeelaynaa lacalahum yadaracuuna likay yatadaracuu say ilaahay isugu bihinbihiyaan oy iskugu dulleeyaan laakiin sidaa ma yeeleen uma markaa dabadeed badelnaa waxaanu ugu bedelnay makaana sayi'ati xaaladii xumayd booskeeda alxasanata xaalad hagaagsan xaaladii dhib dhibka ahaydee xumayd booskeeda waxaan ugu bedelnay xaalad hagaagsan yacnii jiradii caafimaadaa loogu bedelay faqrigii maal in la siiyaa loogu bedelay xataa cafow ilaa ay bateen xataa cafow bimacnaa kahuruu ilaa ay bateen yuqaalu waxaa la yidhaha cafo shacru tintii baa badatay ay ka hurat xataa cafow ilaa ay bateen marka marna xaalad baas leh xaalad adag ayaa lagu qabanayay dabadeed waxaa loogu bedelayay xaalad kaloo barwaaqo iyo rayn rayn ay ku jirto ilaa ay bataan oo yacni xooluhu u bataan caruurtii ay u bataan oo ay tiro ahaan marka ay bataan ilaa dadka marmar waxaa soo marayso colaaddu ay yar tahay colaad aysan jirin cudur uusan jirin yacni aafo xagga kore markaa ilaahay ka keenay aysan jirin yani xagga kore alla uu ka keeno aysan jirin yaa dadka soo marayso markaas marka dadkii waa badanayaan waa tiro badanayaan markaa marka ma shukrinayaan dadka badankiisa xataa intii cafow ay bateen waqaaluu ay yidhaahdeen qad xaqiiqe ahe massa waxaa taabtay aabaa'anaa aabbayaalkeen addaraau xaalad culus oo dhib ah wasaraau iyo xaalad fudud ayaa aabbayaalkeen taabatay yaa taabatay yacnii sidaasaa taaban jirtay waay waxay rabaan inay dhahaan in marna la yacni abaarsado marna la barwaaqaysto mar nabad jirto mar colaad jirto adduun iyo xaalkiis ahaa iyagii marka waxay ka dhigeen wax iska ruutiin ah oo nolosha ka mid a marka waxay yidhahdeen aabbayaalkeenba marna dhibaa taaban jiray marna xaalad fiican ee arrintaas marka waxay rabaan inay yidhaahdaan waana qaadasho maba lehba wax iska caadiya waaye maxaad arrintaas noogu sheegaysaa dadkuna waa waa isticmaalaan weliba dadka diinlaawayaalka ah iyo kuwa diinlaawayaalkaas ka ag dhow iyo markaati war waxaani cadaabkan ilaahay halaga wixii keenay asbaabtiisa halaga towbad keeno war ilaahay ha loo laabto haddaad tiraahdi barwaaqaan haysanay dhibaatadan baa nagu dhacday rabbi ha loo noqdo markaad tidhaahdid dadka qaar baa waxay ku leeyihiin war adduunyada marna barwaaqo waa dhacdaa marna waa dhacdaa dhibaato maxaad sheegaysaa qaar baa marka mithaalkoodu wax kalaba uusan ahayn waxay ku leeyihiin waddamadan hadda hormarayba dhibay soo mareenaan dhibay soo mareen dagaal sokeeyay soo mareen keyta wa keyta amhilo kaleba dadkaan ma lehba nacam dadkaan maa xor ah marka nacam dadkaani xaggay xor ka yihiin marka nacam tusaalahoodii xaggaasay ka soo qaadaan wax walba halkaasay uay u doonayaan nacam aawa xornimadii marka nacam ayb marka yacni wixii marka macnaheedu waxay tahay annagana dhibaatadaasaan hadda ku jirnaa waana ka baxaynaayo waa layska horumaraa dhib ma leh waxaan dhaaf waa tan marka xataa cafow wa qaaluu qad masa aabaa'ana adaraau wasaraau waxaan waa iska ruutiini dhibna waa la arki jiray waana wanaagna waa la arki jiray maxaa cusub yani wadaadow maxaa cusub uu ku leeyahay qofkaasi marka ada goormuu waana qaadanaad waxaad moodaa dadka da wixii ilaahay uusan u qorin inay wax fahmaan cid wax fahamsii karta male ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa-athum kulu aayatin xataa yarow alcadaaba alaliim faakadnaa waan qabanay hum iyaga baktatan baaqitiina xaal aan nahay inagoo kadinayno walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemeynin oon ogeyn walow ana ahla alquraa walow haddii ana ahla alquraa magaalooyinka dadkeeda aamanuu ay rumayn lahaayeen rusushii aan usoo dirnay wattaqow ay dhowrsan lahaayeen oo macaasida iyo mukhaalafada ay ka dhowrsan lahaayeen la fataxnaa calayhim korkooda waxaanu ku furi lahayn barakaatin barakaat khayr min asamaa'i samada xaggeeda ayaanu kaga yacni soo diri lahayn walardi dhulka xaggiisa walaakin lagu noqoye kadabuu way beeniyeen faahadnaahum waan qabanay bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda darteed baanu u qabanay yacni ay ahaayeen yagsibuuna inay kasbanayeen xumaanta iyo waxa ay shaqaysanayeen ee afa amina abacda daalika kaagaas ka gadaale miyaa afa bacda daalika kaagaa ka gadaale intaa kadib miyaa amina ahlulquraa magaalooyinka dadkeedu ma waxay ka aamin noqdeen an ya'tiyahum inuu u yimaado ba-sunaa baaskeenna bayaatan xilli habeen ah mir ah walxaal hum iyaga oo naa'imuuna hor hurdayo awa amina miyay ka mise miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa qaryooyinka dadka degan magaalooyinka an ya'tiyahum inuu u yimaado ba-sunaa baaskeenna duxan inuu u yimaado xilli barqaa barqa xilli maalin oo maalin weyn oo barqa walxaal hum iyaga oo yalcabuuna iska ciyaaraya afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa falaa ya'manu kama aamin noqdo makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa ila alqowmu qolo unbaa ka aamin noqoto alkhaasiruuna khasaaray kuwa khasaaray oo hoogay unbaa ka aamin noqdo walow ana ahla alquraa dadkan la sheegaya marka waa dadka ilaahay rusushiisa uu usoo diray dadkan aan rususheenna usoo dirnay oon kaaga qisaynayna nebi moxamedow oo magaalooyinka deganaa aamanuu hadday rumayn lahaayeen wattaqow shirkiga ay ka dhowrsan lahaayeen ama macaasidaba lafataxnaa calayhim lafataxnaa waan furi lahayn calayhim korkoodaanu ku ayaanu ku furi lahayn barakaatin barakooyin barakaad khayraad min asamaa'i samada xaggeedaanu kaga furi lahaynee walardi dhulka xaggiisa meeshaa marka waxaa laga qaadanaa de khayr oo dhan waxyigoo la raaco shar oo dhanna waxyigoo la khilaafo rasuulka sal ll l slam wuxuu yidhi inamaa ahlaka man kana qablakum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay su-aal badni iyo nebiyadii loo soo diray oo ay khilaafaan haddii marka ambiyada ilaahay la khilaafo waxaa imaanaya marka halaag waa un intaas waxa keeno qofku markaa de halaagu hadduusan aqooninaa kasii dhib badan dadka qaar baa laga yaabaa isagoo halaagsan inuu halaagsan yahayna ounan ogeyn bal halaagiisa inuu ku farxayaa laga yaaba ilaahay souma dhihin maalka iyo markuu ka hadlaayay falaa tucjibka amwaaluhum walaa wlaaduhum inamaa yuriidu llahu liyucadibahum biha watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun mararka qaar waxaa laga yaabaa maalka ilmaha daaraha caafimaadka kulli inayba halaag kuu yihiin oodan adiga ogeyn qof baa maalkii ilaahay siiyey buu maalin walba caro allow ku kasbanaa wuxuuna wuxuuna isu haystaa inuusan halaag ku jirin dadka qaarna waxay leeyihiin war ninkan maa halaag ku jira waaba raaxaysanaa sowma arkaysna qalbigiina waxaa laga yaabaa inuu qalbigii ka gubtay ciriiri inuu ku jiro rafaad uu haysto bacda qaliilinna in dhibaato la ummadda dhan arkaysaba uu galo marka dambe taariikhda marka waxbaa lagu qaataa walaakin kadabuu walaakin lagu noqoye kadabuu way beeniyeen faakadnaahum waan waaan waaa yani waanu qabanay bimaa kaanuu ahaanshada ay ahaadeen darteed yagsibuuna inay kasbanayeen waxyaabaha waxyaabaha xunxun afa amina ahlulquraa afa bacda dalika intaa aan soo sheegnay ka gadaale intii hore ee marka uma yani laga bilaabo faakadnaahum bilba'saa'i wadaraai ka bilow intaa kadib afa bacda dalika miyaa amina ahlulquraa intaa kadib dadka magaalooyinka degani miyay ka aamin noqdeen an ya'tiyahum inuu u yimaado ba'sunaa baaskeenna bayaatan habeen inuu u yimaado walxaal hum iyaga oo naa'imuuna hurdaayaan yacnii cadaabkeenni inuu xilli habeena u yimaado iyagoo hurdaaya ma ka aamin yihiin habeenkii intaad hurdada qararac siinaysa maxaa adduunyada ka dhacaya war maad u haysaa wax war aan u hayno male walidaalika cadaabku in badan wuxuuba u yimid xilli aroor hore ah saxar ah ayb qaar wuxuu u yimaada maalinkiiba u imaanayaa qaar ha qaarba sidii ilaahay markaa yani uu doono marka qofka habeenkii cadaabkeennii marka inuu habeen kusoo mirto miyay ka aamin noqdeen buu alla leeyahay xumaan in la in la sameeyo haddana habeenkiina qofka uu iska jiifo cadaabna mask yacni qalbigaba uunan uga jirin war amaa lagu cadaabaa war amaa wax kugu dhacaana qalbigaba aysan uga jirin waa dhibaato haflo aada iyo aada u weyn waa allaan ka magan galnay awaamina ahlulquraa qaryooyin dhan baa marka wa waxaa la halaagay iyagoo marka isdhahaya berrisu wax soo waaberiista oo aan soo waaberiisanin walaqad sabaxahum bukratan cadaabu mustaqir reer luud xilli markaa aroor ah iyo halaaggii uu ku dhacay waa kii ilaahay yihi ina mawcidahum subxu alaysa subxu biqariib nimankaa marka berri waxbaad kusoo waxbaad kusoo kacaysaan isma lahayn adduunkasa meeqo ummad yacni yaa cadaab aynan ogeyn berri wax dhacaayo qof og ma laha caawa waa iska seexanayaan waxaa laga yaabaa berri qof yacni seexday habeenkii maalinta uga dambeysana qorsho oo u dhignaa ka aaday marka adduunyadiiba ka huleelay oo aakhiro ka aaday badana marka ilaahay cadaabkiisa marna in laga aamin ahaada maaha awa amina miyay ka aamin noqdeen ow aminana qaara akhriya naafic iyo ibnu kathiir iyo ow amase amina miyuu ka aamin noqday ahlulquraa magaalooyinka waaweyn dadkooda an yaatiyahum inuu u yimaado ba-sunaa baaskeenna duxan xilli yacni barqoo maalin weyn ah dhexdeeda walxaal hum iyaga oo yalcabuuna iska ciyaaraya oo baashaalaya xilli maalinoo adduunyada lagu kala dadku ay ku miir qaadan yihiin adduunyada kuwana ay iska cayaarayaan oo maalinta cayaaro ay ku jiraan oo qaar jar ay cayaarayaan oo kuwa ay kubad cayaarayaan kuwa ay marka ku jiraan yacni kabdhow ay ku jiraanoo cayaar uun ay isaga jiraan ama adduunyadiiba ay burinayaan qiyaamuhuna nebigu sal lla l slam wuxuu yidhi saacadda waxay ka dul dhacaysaa dadka iyagoo sidaas ah oo xadiidkii saxiixa ahaa wuxuu ahaa qiyaamuhu wuxuu ku dhacayaa iyadoo labada qof marada kala iibsanaya kanna inuu maradii soo bixiyey ou fiirfiirinayo midkaan gada rabo isagoon lacagtii iyo qiimigii aan dhiibin ayay saacaddu kuku dhacaysaa kaasna lacagta ma calfanaayo kanna marada ma calfanaayo saacaddiiaa kala dhex gashayna mashaqadaas bal fiiri bal ta'tiihim baktatan fatabhatuhum falaa yastadiicuuna raddaha waa u imaanaysaa waa waa wareerinaysaa marka ma celin karaan iskama celin karaan cadaabkaas marka yacni saacaddaas markay timaado qur-aanku marka aadow saacadda iyo imaatinkeeda iyo say kada ugu imaanaysa oo uga waramay maa yanduruuna ilaa sayxatan waaxidatan ta'khuduhum wahum yakhisimuun falaa yastadiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun dardaaranna ma awoodayaan gurigii ay ka baxeen inay ku noqdaanna ma awoodayaan ayb saacaddii marka iyadoo saa u dhacayso halaaguna sidaas waaye qof walbow marka waxaad samaynayso waxaad ka soo qaadaa inay saacaddaba kugu dhici karto saacaddaas inaad ku halaagsami karto kasoo qaad waxaa kuu siyaadaya marka inaad iska ilaaliso xumidaas si aadan ilaahay uga ugala hortegin qafladu marka waxa aadka noo dhibay waay cudurka ugu daran iyo s waxa sababka u ah in aakhiro la halaagsamo waa qafla iyo ilaahay iyo aakhiro iyo la hilmaansan yahay afaaminuu miyay ka aamin noqdeen makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa miyay ka aamin noqdeen falaa ya'manuu ka aamin noqon maayo makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa ila alqowmu unbaa ka aamin noqdo qolo alkhaasiruuna khasaaray laba marka inaad ku noolaato bayna alkhawfi waalrajaa bayna alkhawfi waalrajaa oo dunuubta kabaa-irta waxaa ka mid ah almnu min makri illaah ilaahay shirqoolkiisa ama cadaabkiisa oo laga aamin noqdo laga aamin noqdo waxaa laga wadaa qorshaha inaadan ku darsanin qorshaha inaadan ku darsanin oo ama ama aada ismahadiso ood is leedahay adiga maaba ilaahay ku cadaabaya waaba fiican tahay waaba dadaashaaye qaar baa ku dhahaya dadka maxaan hallaynay annaga oo intaan maxaana lagu dhibaayoon hallaynay ilaahay miyaan tuhmaynaa marka waayahay haddaan marka aan baraarugno waxaan hallaynay waa fahmi karnaa al-amnu min makri illaah marka wuxuu ka mid yahay kabaa-irta iyo wlqunuutu min raxmat illaah ilaahay naxariistiisaoo laga quusto iyadana waxay ka mid tahay kabaa-irta marka waxaa lagaa rabaa naxariista allana inaadan ka quusanin cadaabka allana aadan ka aamin noqonin labadaa marka inaad u dhexayso xaalad marka waxaa kasoo baxaysa qofku inuu ku noolaado bayna alkhawfi waalrajaa hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi